SBS Radio.
xaaladda magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed ayaa xilligan yara degan kadib rabshado iyo israsaasayn khasaare dhimasho iyo dhaawacyo geysatay oo halkaasi ka dhacday maalintii shalay ka gadaal markii ciidamada etoobiya ee ka tirsan ciidanka nabadilaalinta amisom ee ku sugan magaaladaasi baydhabo ay soo xidheen islamarkaana muqdisho ay u soo qaadeen sheekh mukhtaar roobow abumansuur oo ahaa musharax ka mid ah musharaxiinta madaxtinimo ee doorashada koonfur galbeed oo la filayo inay dhacdo sagaal iyo tobanka bishani inta la xaqiijiyey ilaa sideed ruux ayaa ku geeriyootay halka lix kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal xoogan uu magaaladaasi baydhabo ku dhex maray ciidamada ethoobiya iyo kuwa taabacsan mukhtaar roobow xilligii wadaadka la qabanayey dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo xarigga wadaadka mukhtaar roobow abumansuur ayaa ka dhacay gudaha magaalada baydhabo iyadoona tan iyo habeenkii xalay magaaladaasi laga maqlayey rasaas xoogan oo si teelteela u dhacisay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya ayaa looga hadlay xarigga sheekh mukhtaar roobow waxaana lagu yidhi wasaaradda amniga gudaha iyadoo tixraacaysa war saxaafadeedyadii horey uga soo baxay bishii oktoobar afarteedii laba kun iyo sideed iyo toban iyo laba iyo tobanka bisha deseembar ee sannadan laba kun iyo sideed iyo toban ee ku salaysnaa in aan muwaadin mukhtaar roobow abuumansuur buuxinin shuruudihii ku xidhnaa iyo heshiisyadii uu la galay dowladda si looga qaado dhammaan cunaqabatayntii saarnayd shuruudahaasi oo ay ka mid ahaayeen in mukhtaar roobow uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada si cad oo aan qarsoodi lahayn u cambaareeyo fikirkaasi sida la yidhi islamarkaana uu taageero dowladda federaalk ee soomaaliya inaana ku tallaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dawliga ah iyo minjaxaabin ka dhana dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah ayaa la yidhi wasaaradda amniga iyadoo gudanaysa waajibaadkeedii dastuuriga ah waxay dadaal dheer u gashay sidii roobow loogu qancin lahaa inuu dib uga fiirsado tallaabooyinka uu kaga hor imaanayo dhammaanba shuruudihii lala galay ee ku salaysnaa xasiloonnida kala dambaynta iyo nidaamka dawliga ah ayaa lagu yidhi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay dhibaatada iyo iskoorimaadka ka dhacay magaaladaasi baydhabo gudoomiye mursal oo waraysi siiyey laanta afka soomaaliga ah ee v o eda ayaa sheegay in arrinta koonfur galbeed uu isagoo horay uga digay waxaana uu tacsi u diray dadkii ku geeriyooday iskoorimaadkaasi ka dhacay baydhabo isagoona xusay inay ogaan doonaan cidda ka dambaysay ayna kula xisaabtami doonaan sida uu yidhi runtii koonfur galbeed arrinteeda mar horaan ka hadlay aniga waxyaabaha maanta dhacayna waa ka xunnahay dhowr jeerna waa ka digay inay saan wax u dhici doonaan waa la iska qiyaasayay marka ugu horreysa waxaan u tacsiyeynayaa inta ku dhimatay inta ku dhaawacantayna waxaan leenahay soo kabasho degdegaan idinka rajaynaynaa shacabka ku nool koonfur galbeed khaasatan magaalada baydhabo waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan oo dagaal kale iyo waxaani hore aanan u socon waa la ogyahay magaaladu way go-doonsan tahay oo maanta annaga waxaan joognaa magaalada muqdisho oo laba boqol iyo afartan kilomitr u jirta baydhabo jidka wuu xiran yahay looma gurman karo oo haddii loo baahdo daawo ha noqotee ama wixii kale oo tasiilaada loo baahdo meel la mariyo ma laha meesha keliyao la isticmaalo maanta waa hawada kore oo dadka shacabka diyaarado yar yar ay soo raacaan meel walbo gobolada ah marka runtii waxaan ugu baaqaynaa culmaa culmaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda south west state xoogga inay saaraan in dagaalka uu halkaasi ku hakado wixii qalad oo dhacay oo ku saabsanaa qabashada mukhtaar robow tafaasiisheeda iyo waa raadin doonaa cidda qaladkaad iska laheedna oo lagula xisaabtami lahaa waa la ogaanayaa laakiin waxaan ka digaynaa in dagaalkan uu sii socdo dadka aaday u tabardaran yihiin oo waktiyadan dambe oo dhanba waxaa haystay runtii dagaalo go-doon xoog badan ayaa hayay marka waxaan leenahay arrinkaasi waxaan ugu baaqaynaa inay wixii socon lahaa joojiyaan guddiga qabanqaabada doorashada koonfur galbeed ayaa dhankooda waxay soo saareen jadwalka doorashada oo afar qodob ka koobnaa waxaana ay ku cilaamiyeen in sidii horey loogu ballamay sagaal iyo tobanka bishani oo ku beegan arbacada soo socota ay dhici doonto doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi arrintaasi oo dadka qaarkood ay shaki ka muujiyeen hadhanka kale xildhibaano la baxay badbaado qaran oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa si kulal u cambaareeyey xarigga mukhtaar roobow iyagoona si cad ugu eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidanka nabadilaalinta amisom xildhibaanad nadiifo aadan isaaq akrisay war saxaafadeed ka soo baxay kulankooda idaanada badbaado qaran golaha shacabka waxa ay si kulul u cambaaraynayaan falkii afduubka iyo afduubka iyo qafaalashada ahaa ee maanta ciidamada etoobiya ay ay kula kaceen mukhtaar roobow cali oo ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed kaasoo ahaa mid dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla meel meel ka dhac ku ah islamarkaana horse- oo horseeday qalalaase iyo daadinta dhiigga shacabka reer koonfur galbeed waxaana mas-uuliyadda qaadaya madaxweyne madaxweyne madaxweynaha eedeysan ee soomaaliya iyo madaxda amisom waxaa sidoo kale cambaaraynaynaa in falkaasi loo adeegsaday ciidamo etoobiyaan oo ka tirsan kuwa amisom ee dalka joo- ee dalka u jooga nabad ilaalinta iyo la dagaalanka argagixisada laakiin hadda ay u muuqato in ay siyaas in ay siyaasadii gudaha iyo dalka ay ku ay ku milmeen dhexdhexaadintii looga baahnaana ay lumiyeen xildhibaanada qaranka waxa ay xil- xildhibaanada qaranka waxa ay u gudbin doonaan midowda africa xaruntiisa dhexe dacwad dacwad ka dhan ah ergeyga qa- eh, gaarka midowda africa ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador francisco madia Ma- madera oo oo ay hoos tagaan ciidamada amisom sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa wadamada taageera ciidamada nabad ilaalinta amisom in ay kula xisaab in ay kula xisaabtamaan doorka siyaasadeed ee doorka siyaasadaysan ay taliyay taliyayaashooda ay hormuudka ay ka yihiin inkasta oo xaaladda magaaladu ay iminka yaro degan tahay ayaa haddana waxaa weli taagan xaalad cabsi xoogan oo laga qabo in iskahorimaad uu ka dhaco gudaha magaaladaasi maadaama dhallinyaro taabacsan mukhtaar roobow oo iyagu aad u hubaysan ay weli ku sugan yihiin qayb ka mid a magaaladaasi baydhabo iyadoo sidaasi si la mid ah booliiska gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ay gacanta ku hayaan qaybta madaxtooyada iyo garoonka diyaaradaha baydhabo lamana oga iyadoo xaaladdu sidaa tahay siday ku suurtogeli karto in maalinta arbacada ee soo aadan sagaal iyo tobanka bishani halkaasi ka dhacdo doorashada koonfur galbeed ee soomaaliya taasi oo soo jiitamaysay tan iyo bishii nofembar ee sanadkani cabdulxafiid cabdisamad wararka s b s muqdisho
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.